sabuurradii cutubka abriil lixdanaad ilaahow codkayga maqal markii aan kuu soo cawdo oo naftayda ka ilaali cadowga cabsidiisa oo iga qari talada qarsoon oo kuwa sharka ka shaqeeya iyo tira badnaanta xumaanfalayaasha oo carrabkooda u afeeyey sidii seef oo kale oo fallaadhahoodii liishaamay kuwaasoo ah erayo qadhaadh si ay meelo qarsoon kan quman fallaadh ugaga ganaan haddiiba si kedaysa ayay ugu ganaan mana cabsadaan qasdi shara bay isku dhiirigeliyaan waxay ku arrinsadaan inay si qarsoon dabinno u dhigaan oo ay is yidhaahdaan bal yaa arki doona waxay baadhaan xumaatooyin iyagoo leh annagu baadhin caqliga ayaannu ebinnay fikirka ku jira uurka nin walba iyo qalbiguba waa mool dheer yihiin laakiinse ilaah waa toogan doonaa oo haddiiba iyaga waxaa dhaawici doona fallaadh sidaa daraaddeed waa la kufin doonaa iyagoo carrabkoodu cod u yahay naftooda wax alla wixii iyaga arka oo dhammu way carari doonaan oo dadka oo dhamm way cabsan doonaan oo waxay sheegi doonaan shuqulka ilaah oo si caqliga ayay uga fikiri doonaan wuxuu sameeyey kuwa xaqaah waxay ku farxi doonaan rabbiga oo isagay isku hadlayn doonaan oo inta qalbigoodu toosan yahay oo dhammuna way faani doonaan